waxaa goor dhoweyd magaalada hargeysa gaaray brofesor axmed ismaaciil samater oo hore uga qayb galay tartankii madaxweynenimada ee soomaaliya dhowaanna iska casilay baarlamaanka federaalka ku meel gaarka ah warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyahayaga cabdi xakiin maxamuud shirwac kadib qabanqaabo iyo diyaargarow maalmahanba si weyn looga dareemayay somalilan ayaa goordhoweyd u soo gaadhay magaalada hargeysa brofeser axmed ismaaciil samater iyadoo diyaarad gaar ah lagaga soo gulbiyey magaalada hargeysa oo uu maanta gelinkii dambe soo caga dhigtay waxaana garoonka magaalada hargeysa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin iyo dadweyne tiro badan oo ka mida bulshada somalilan brofeser axmed ismaaciil samater oo warbaahinta la hadlayay ayaa ka warramay ugu horraynba ujeedada socdaalkiisa sababta anigu aan u imid somalilan sababo badan baa jira laakiin ta ugu weyn baan doonayaa inaan idin sheego waxa weeye horta dee wax kaa weyn markaad u timaado adiga qof ahaan wax kaa weyn markaad u timaado laba amuurada kugu waajiba kow waxaa kugu waajiba inaad dhegahaaga furto oo dhegaysato dhegaysato dhegaysato dhegaysato waa wax kaa weyn ayaa kuyaa ku hor yaala iyo inuu afkaagu xidhnaado oo aad attentionkaagu aw saaran yahay dee waxaa kaa weynee ku hor yaalla sidaad u fahmi lahayd ead u dhegaysan lahayd waxaa weyne muxuu yahay somalilan waxay ahaan jirtay wadan ayay ahaan jirtay intaan gobonimada la qaadan wadan bay ahaan jirtay oo magacu shalay muu dhalan magacu waa dad baa jira qaran baa jira madax baa jira dee marka intaasiba aniga way iga weyn yihiin oo dadkii aniga ay dhalay jadka jadka jad oon taaban karo halkay ku aasan yihiin ugu yaraan laba boqol oo sannadood ayaa ku aasan somalilan magaalada gebila agteeda ku aasa dee marka dadka dowlad sidaasa iyo ummad sidaasa iyo dadkii ku dhalay kuwii wakti hore tegey laakiin dee dhiigooga iyo maskaxdooda iyo ficilkoogii kugu jiro markaad u timaado iyo ummaddaa ballaarnee somaliland ku nool aniga wax iga weyn weeye marka waxaa igu waajiba inaan derso inaan dhegaysto inaan la sheekaysto inaan noloshoodu siday tahay hamadoodu siday tahay inaan si wanaagsan u fahmo wax badan xagga caqliga iyo maskaxda waan ka ogaa wax badan baan wadanka ka qoray brofeser axmed ismaaciil samater oo somalilan ka maqnaa muddo dheer islamarkaana aragti ahaan ka duwanaa dhinaca madax bannaanida ah ayaa mar wax laga weydiiyey inuu ka tanaasulay mabdi'iisii soomaali weyn iyo inuu somalilan haatan u soo jeestay ayaa uu si taxadar la u sheegay inuu marka hore dhagaysan doono madaxda somalilan somaliland arrinteedu waxa weeye arrin aan marnaba dee indhaha laga qarsan karin anigu intaanan iman muddo badan waanan la doodaa somalilan oo dee xaq baan inaan la doodo waayo waddankaan ku dhasho wey waddankuna xaq buu igu leeya anna xaq baan ku leh markaa doodaasi way noo socotay laakiin anugu intaan hadlayay haddaad dib u baadhaan waxaad garan doontaan in had iyo jeer ku dadaalayay adduunyada horta inay u garto somalilan waxay qabsatay in loo garto oo aan meelo kale loo soo marmarin iyada directly loola hadlo dadkani waxay qabsadeen iyadoo adduunyada iyo hareerahayga ka xigta ay burbursan tahay burburayso waxay qabsadeen in loo garto deetana abaalkeygii la siiyo anuu labaatan sannadood ayaan arrintaa ka hadlay waanay qoran tahay waxaan maanta cusub oon soo saarayo ma aha waxaanse jecelahay madaxda somalilan iyo ummadda somalilan warkooga horta inaan dhegaysto waxaan idin war baan buuxa anigu waddankanna war buuxa ayaa yaalla oo ballaadhan oo gundheer dee nin reerkiisii kusoo noqday horta inuu dhegaysto reerkii waxay ku hadlayaan siday yihiin ayaa waajib ah aan wax ku qaato aniguna waxaan ku dari karaya aan ku daro laakiin anigu kolleyba dee somalilan meel aan kaga tegi karaana ma jirto siday doontaba ha u dhacda adduunyadu waa halkii ilaahay iga abuuray dadkani soo hor fadhiya waa dadkii i dhalay amba aan wada dhalanay marka wanaagooguna waa wanaageega dhibaatada qabsataana waa dhibaatadeeda weeye geesta kale ee wasiirka kalluumaysiga somalilan cabdilaahi cusmaan geerjire oo guddida qabanqaabada soo dhoweynta brofeseerka guddoomiye u ahaa ayaa sheegay kadib muddo ay xidhiir la lahaayeen ee brofeseerka ay keentay inuu haatan imaado somalilan waxa aynu ayaamaanba ka warhaynay socdaalkan uu ku imanayey brofesorku muddo ayaa hawshan aanu kusoo jirray xubno ka mida xukuumadda brofesorka natiijadiisuna ay noqotay inuu haddii aan la idhaha dalka hooyo ku soo noqdo uu dalkiisii hooyo ka mid noqdo uu dalkiisii hooyo yimaado oo uu la hawl galo uu waddankiisii sidaa ku yimaado waxaan brofesorka leenahay waad mahadsan tahay waxaa su-aal badan idinka jawaabaysay brofesorku markuu diyaaradda ka soo degey inuu ciiddiisii dhukaday ayaan maraynaya su-aal badan oo qoladiina saxaafaddu
brofeer axmed ismaaciil samater oo somalilan ay ugu dambaysay muddo hore ayaa xusay in inta uu joogo uu soo mari doono gobolada somalilan islamarkaana uu kulamo la yeelan doono bulshada qaybaheeda kala duwan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa